galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha nofembarna waa sagaal sannadka laba kun toddoba-iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaggaban iyo sidoo kale hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa dhegaystayaal ka mid ah gaadiidka rakaabka ee isku xidha magaalooyinka mandheera iyo gaarisa oo maalintii saddexaad hakad ku jira hakadkaasi waxa uu imaanayaa kadib markii mid ka mida gawaarida basaska ay ka kala goosho nairobi ilaa iyo magaalada mandheera gabley la aaminsan yahi inay ka tirtireen xarakada al-shabaab ee deegaanka dhabasiisa ugu galeen waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii dhowaanahan aannu ku eegaynay doorashooyinka somalilan la rajaynayo inay ka dhacaan
anugu dee guddoomiye baarlamaankan ahaayo markii saldhigga la seexayey heshiis lama keenin waraaq af soomaali ku qoran oo habeenkii madbacadda qaranka laga soo daawacay baa la keena markaa soomaaliya somaliland waxaan jecelaya inuu hadal xood ku dhumaysta fagaarahana la ballaariyo oo cidna dhexadisa la helo soomaaliya arrinteeda annaga la soo wareegana doonayna inaan soomaaliya xaqan dadkooda qalaa'ilkooda ku sharin soomaali ma heshiin say isku dileen
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inaysan jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan kuuriyada waqooyi oo ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha kadib markii magaalada beijing ay ku yeesheen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha shiinaha shin jinbing kulan tillerson oo madaxweynaha ku heliya safarkiisa shiinaha ayaa maanta kula hadlay wariyaasha beijing kadib kulan ay labada hogaamiye yeesheen oo looga hadlayay arrimaha kuuriyada waqooyi iyo ganacsiga waxa uu sheegay in labada nin ay si saaxiibtinimo ah uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka tagan koonfurta badda china iyadoo islamar ahaantaasina ay laga walaacsan yahay arrimaha pyongyang waxa uu sheegay in shiinaha ay si cad oo furan u sheegtay in kadib laba cisho oo kulmo ay la yeesheen inaysan aqbali doonin kuuriyada waqooyi oo yeelata hubka nucleerka madaxweynaha maraykanka ayaa talaadadii la kulmay dhurbaaxadii siyaasadeed ee ugu kululay tan iyo markii uu xukunka madaxtinimo ee maraykanka la wareegay kadib markii xisbiga dimuqraadiga ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee virginia iyo new jersiya codaynta taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysa oo tusaale u ah khatarta soo food saari karta xisbiga jamhuuriga doorashada sanadka dambe ee ay gelayaan afar boqol iyo soddon iyo shanta xubnlimaan ee kongareeska iyo saddex meelood meel ka mid ah aqalka sanadka dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in codbixintan xooggan ay u soo baxeen taageerayaashooda ay ka dhigan tahay carada ay u qabaan habmaamuuska madaxweynenimada donald trump sidoo kale waxaa dhacday in xisbiga dimuqraadiga uu helay tiro ergo ka badan intii hore gobolka virginia oo uu uga haystay taas oo muujinaysa in is-abaabulka dadka fikirka bidixe aaminsani uu aad u sarreeyo
gudoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan xiriirka caalamiga bob corker ayaa ku dhawaaqay in usbuuca soo socda uu ay qaban doonaan dhegaysi ku aadan awoodda madaxweynaha dalka maraykanka trump ee ku aadan isticmaalka hubka nucleerka bob waxa uu sheegay in dhegaysigaasi uu qayb ka yahay howsha tijaabada sanadka ee awoodda iyo hanaanka isticmaalka maraykanka ee hubka nucleerka waxa uu sheegay in kongareesku uusan dib u celinin arrinkaasi tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii islamarkaas inuu kalfadhiga wakhtigiisuu dhaafay dood ku aadan cidda lahaanshiyaha awood dood ku aadan cidda lahaanaysa awoodda go-aanka go-aanka gaarista isticmaalka hubka nucleer-ka ayaa kongareeska ka dhex bilaabatay kadib markii madaxweyne donald trump uu bishii agost ugu goodiyey kuuriyada waqooyi inay wajihi doonaan dabiyo caro aanay dunida hore u arag haddii ay sii wadaan horumarinta barnaamijyadeeda nucleer-ka dalxiisayaasha maraykanka ee tegaya dalka kuuba ayaa looga baahan yahay inay u socdaalaan iyaga oo koox kooxa waxaa kale oo iyana shardi ah in ay la socdaan xubno ka tirsan shirkadda dalxiiska ee kooxdaasi isku aadinaysa lacagta dalxiiskana ka qaadatay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa siyaasadda ku aadan kuuba uga dhawaaqay haafaanayari oo ku taala magaalada miyaami ee dalka maraykanka lixdii juun ee sannadkan balse dowladda maraykanka ayaan sharcigan ku dhaqaynin ciddii xilligaas ka hor goosatay tikidkii socdaalkooda dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa daabacday magacyada saddex iyo siddeetan ganacsi oo ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin ciidamada xoogga ee kuuba ganacsiyadaas ayaa waxaa ka mid ah hoteelo maqaayado iyo dukaamo dadka maraykanka ah ee u dalxiis tegaya dalka kuuba ayaa laga doonayaa inaysan ganacsi la samayn goobahaas magacyadooda lasoo gudbiyey
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno warar iyo warbixino ku saabsan doorashooyinka somalilan ayaa inoo soo socda haddii aynu se ku horeyno wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee kenya waxa ay sheegayaan in gaadiidka rakaabka laga mamnuucay maalinkii saddexaad inay isticmaalaan jidka dheer ee isku xira magaalooyinka gaarisa iyo mandheera go-aankan ay dowladda kenya ku hakisay baabuurta rakaabka ayaa yimid kadib markii isniintii lasoo dhaafay maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay jidka u galeen gaari rakaab ah oo ciidamada booliisku oo galbinayay deegaanka daba city oo ka tirsan mandheera wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi waxa uu kala sheekaystay wariyaha v o a gaarisa maxamed faarax shire
shirwac isku socodka dadka rayidka gawaarida isticmaalaysay ee saddexdii maalimoodii lasoo dhaafay saraakiisha amniga ah ee deegaanka mandheera waxay ku wargeliyeen shirkadaha kala duwan ee basaska inta badan dadka rikaabka ka qaadaya nairobi ilaa iyo geynayay mandheera inay hakad geliyaan howlahooda marka ilaa iyo iminka hawshaasi hakad ayay ku jirtaa saddex maalimood baa loo qabtay maantaana ugu dambayso ilaa iminkana dowladdu wax warbixina kamaysan soo saarin waayahay maxaa sababay maxamed in hakad galo isu socodkaasi deegaanka mandheera ee gaadiidka
hakadkaasi waxa uu imaanayaa kadib markii mid kamid a gawaarida basaska ee ka kala goosho nairobi ilaa iyo magaalada mandheera dabley la aaminsan yahay inay ka tirsadeen xarakada al-shabaab ee deegaanka dhabasito u galeen halkaasi oo ay dadna halkaasi oo dableedaasi gaaridaasi ku heleen dowladdu waxay garatay in aysan sii socon karin in gawaaridu ay noqoto kuwa halkaasi sii mari karo dabcan waxay ka fikirtay in ay la imaato qorshe cusub oo kaloo amniga ku saabsan iyo ilaalinta dadka rayidka ee basaskaasi saaran welina waa laga dhowr sugayaa waayahay dee dabcan markaynu eegno jidkan oo kale de gaadiid kala duwan baa isticmaali jira oo u kala gooshi jiray dadweynihiibaa dee noloshoodii iyo weliba waayahoogii nolol maalmeedkooga dad badan baa meeshaasi u isticmaali jiray hadda dadkii xaggay maraan halkeebay adeegsadaan oo marin u ah
dadku deegaankaasi basas badan baa ka kala gooshi jirta oo afar labaatanka saac gawaaridaasi waxay hayeen kuwo isdhaaf u marayay ciladan markay timid dadku waxay ku qasban yihiin in qaarna ay iska joogaan guryahooda oo ay hakadgeliyaan safaradoodii qaarna waxay ku qasban yihiin inay isticmaalaan diyaarada isticmaalaan ayagoo hawada marayo oo nairobi intay ka duulaan tegayo magaalada mandheera oo kharash ku ah aad iyo aad u weyn oo waraan laba boqol oo dollar ku dhawaad ah in qofka uu ku tago magaalada mandheera dadka kale ee fududna waxa u suurtageli karto inay raacaan gawaarida xamuulka oo inta badan iyagu wadadaasi u galo ilaa iyo afar ilaa shan habeen dhexda usii galayo halka laba habeen oo keliya loo geli jiray ilaa nairobi ilaa iyo mandheera gaadiidka deegaanadee ka kala yimaada ayaa isticmaali jiray jidka jidkan waa jidka weyn ee isku xiro inta badan gobolka magaalada nairobi ay inta badan rikaabku ka imaan jiray cidda doonayso inay mandheera tagta gaarisa joogto waa waxay kasii raaci jirtay gawaaridaasi gaarisa cidda joogto mojeer ee doonaysa inay mandheera tagta iyadana way ka raacaysa marka wuxuu ahaa jidka ugu weyn ee gawaari ay isticmaasho ee gobolkan maro waana jidka ugu weyn ee isku xiro guud ahaan gobolkan waqooyiga bari sidoo kale keliya iskuma xiro gobolkan sidoo kale wuxuu jidkaasi isku xira dalka ethoopia iyo weliba dalka soomaaliya dadka gobolada gedo ka imaanayo ama ka imaanaya beleda xaawo garbaare luuq deegaanadaasi ka imaanayo keliya dariiqa keliya kenya usoo mari kareen kan u ahaa kuwa kale gobolka liban ama afdheer ka imaanaya ee dalka ethoopiana dariiqa keliya soo marayen kan u ahaa marka dhammaan waxaa markan ay ku kasbayiin dadkaasi in ay ama guryahooda joogaan ama isticmaalaan diyaarado haddii kalena gawaarida xamuulka ay soo raacaan oo muddo ay ku qaadanayso inay ku tagaan magaalooyinka ay doonayaan iyadana waxaa wararku soo baxaya ay sheegayaan in askari ka mida ciidamada kenya la laayahay halkuu ku dambeeyo warkiisu askarigaas ilaa iyo iminka dowladda dalkani kenya maysan sheegin meesha uu ku dambeeyey iyo halka wax tilmaama ama tuhma dowladdu keliya horaan waxay sheegtay in dhacdadaas ay dhacday mana aha shurwac markii ugu horreysay oo askari kenyana la waayo si laga aamuso ama raqdiisi meel laga soo helo ama la helo in dalka soomaaliya uu kasoo hadlo oo faraha bulshada ay soo dhigaan kooxda al-shabaab oo ku sheeganayo in laga sii daayo marka wax raad iyo raqa oo dowladdu ay sheegtayna ma jiro shacab soo wariyey in ninkaas ay meel ku arkeenna ma jiro gobolka guud ahaan
maxamed faarax shidaa wariyaha v o a gobolka waqooyi bari dalka kenya ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey waryahayaga cabdixakiim maxamuud shurwac oo washington jooga
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna somalilan iyadoo saddex maalmood ay ka hadtay doorashada madaxtooyada somalilan ayaa guddiga doorashada waxa ay shaqaalaha iyo agabka doorashada ay u kala rareen goobaha codaynta ee gobolada afhayeenka guddidaas siciid cali muuse ayaa v o eda u sheegay in in ka badan dhowr iyo toban kun oo qof ay ka shaqaynayaan kuwaas oo isugu jira ardayda jaamacadaha ciidamada amniga iyo howlwadeennada kale afhayeenka oo u warramay wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariye ayaa ugu horreyn ka hadlay meelaha ay u kala direen shaqaalaha iyo agabkaba
barkadow waa runtaa weeye shaqaalihii baanu kala diraynay shaqaalahaasuna waa shaqaalihii ardaydii jaamacadaha shaqaalaha keliya maahayna iyadana waxaa wehelisay qalabkii doorashada sanaadiiqdii kii lagu codaynayey kii qalabka ku jiray wixii oo dhan oo iyagana la kala diraayey marka shalayto iyo doraato ayaa la kala baxay oo la kala tegtegey maalan degmooyin fara badan baa baxay oo hortaba gaadhay goobihii ay ahayd maalan oo kale baran saylac lughaya ceergaabo taleex xudun ceelaf weyn intaasi maalintii ugu horreysay ayay baxeen oo darhaad bay qoladaasi baxeen shalay waxaa naga baxay iyagana gar adag baki lascaanood caynaba buuhoodle iyo burco maanta waxaa iyagana baxay ood weyne berbera sheikh boorame sallaxley balligubadle beritana waxaa bixi doona haddii alla yaray gabiley iyo hargeysa kuwaas waxaa weeye waa qalabkii ardaydii waxaa baxday ardaydii jaamacadda hargeysa ka shaqaynaysay ayaa shalay baxay waxay ka baxeen jaamacadda hargeysa iyo magaalada hargeysa waxay u kala baxeen gobolada sool iyo togdheer iyo intooda badan oo tegey gobolka sanaag xalay ayay galeen maxaa toy magaalada ceergaabo marka waxaad moodaaba gebagebaanu joogno hadde waxba kama hadhin barkadaho waxaa jira iminka qorsho cusuboo doorashadana ku galaysaan oo ah in ardayda laftooda iyo jaamacadaha laisweydaariyo goboladu isweydaarta ma arrintaasi ka waran waa sidaa ay tahay waa aniga kuu sheegayaba ardaydii jaamacadda hargeysa ka shaqaynaysay ee ka dhiganaysay inay imika joogaan magaalada ceergaabo iyo burco iyo dhulkaa u kala baxayaan qaybta burca baxaysaa birey baxayaan lakiin qaybtii sanaag olred waaba tageen iyagoo horey usii socdeen waxaa jirta xaggan iyo boorame jaamacadda camuud dhigata iyaguna waxa ay tegi doonaan hargeysa qaybo ka mida iyo saaxil haddii alabaqre kuwa saaxil waxay tegi doonaan laascaanood kuwii laascaanood halkanay imanayaan kuwii ceergaabo halkanay imanayaan marka sidaasaanu isu dhaafdhaafinay sirta ku jirta marka maxay timis dhaafisa waxaa weeye laba wax faa'iidooyin badan baa ku jira mid waxa weeye horta ardaydu inay dhulkooda iyo dalkooda ay bartaan midda oo iyaga ardayda u faa'iido weyn u ah oo aan ugu talagalnay maadaama aanan dhaqaalo fara badan iyo lacag badan aanan siinayn dee intaasi waxaanu siinay dalxiisna ha ka dhigteen hana shaqeeyeen dhulkoodana ha soo barteen midda kalena waxaa weeye dee dadkii bay soo baranayaan dhulkii bay baranayaan haddii aan laba qadri iyagiibaa isbaranaya marka faa'iidooyinka faraha badan ayaa ku jira iyagoo keliyana maaha barkadoo weliba waxaanu ku samaynay isbeddelka xagga shaqaalaha ciidamada booliiska iyo militariga markaad eegto kun lix boqol iyo labayo afartan goobood dhammaan shaqaalahoodii miyaa dhammaystirteen mise weli bar baa idiin hadhay maadaama doorashadii maalmo kooban ka harsantahay maye barkadow iyagi waa intaasi aad sheegtay oo ilaa lix kun oo arday gaadhaya waa diyaar weeye way goobahoodii waa u diyaar weliba waxaa intaa sii dheer iska daa inta ka shaqaynaysa intii kaydka ahayd oo haddii loo baahdo arday xanuunsadaa ama arday la waayo ama arday wax ku dhacaan iyagana kayd fara badan oo gobol kasta jooga ayaa jira oo ka shaqaynaya maaha oo keliya inta goobaha joogta laakiin waxaan ku talagalnay gobol kasta tiro fara badan oo boqol iyo siyaado gaadhaysa oo iyadana loogu talagalay haddiiba ay wax dhacaan xaalad deg degay timaado in qofkaasi markiiba la qaado goobtii la geeyo qof kalena lagu soo bedelo waxaa doorashooyinkii hore laga bartay iyo diiwaangelinihii hore somalilan gashay in cilado farsamo marka qaar yimaadaan ama gaadiidkiio meel loo diray meel dhexe ama ku jabaan ama arrintaasa uga gaashaamateen waanu ka gaashaamanayoo waxaanu samaynay nama nidaam la yidhaahdo la socod ama tracking gaariga qalabka sidaa meel allaale meeshuu marayo waanu waanu la soconnaa meel walba uu marayo waanu la soconnaa waanu arkaynaa isla markaasi guddoomiyaasha la socda mar walba waxay soo dirayaan s m s fariin ayay soo dirayaan oo odhanayaan halkaasaanu marayna halkaasaanu joogno oo warbixina marka maxaa kula socotaan ma teknolojiyadda casrigaa baa adeegsanaysaa technolojiyada casrigaanu gaa- baanu adeegsanaynaa waxaanu kaloo adeegsanaynaa maab baanu samaynay weyn oo goob kasta aanu hayno ayaanu samaynay oo kharaj badni nagaga baxay oo noo sheegaya in maxaa ahaytoy baabuurkii halkaa maraayo in qalabkii halkaa maraayo in goobtii la furay tobankii inay hash- saacaddu marayso intaas qof inay iska diiwaan geliyeen labayo tobanka markay marayso la qada tegey amaba halkan la- wax lama samaynayo kaleeto ash- afarta markay tahay iyana dadkii hadday goobta saddex boqol ahayd laba boqol baa ila iminka isdiiwaan geliyay baanu la soconaynaa goorta la xidhay tiradii wixii oo dhan sidaasaan kula soconaynaa waxaad sheegtay in lix kun oo arday ay ka hawlgelayaan arrintan sugay shaqaalaha maca kuwa farsamo maca kuwa sugidda amniga ee imsa ka qayb gelaya waxaa jira ciidankii bilayska waxaa jira kormeerayaal baa jira waxaa jira dadka safagayaasha ah waxaa jira kuwa goobta ka shaqaynaya waxaa jira ciidankii ammaanka oo military iyo booliis iyo asluub iyo xitaa kuwa immigrationka ee socdaalka oo iyaga gobolada qaarkood ka shaqaynaya baa jira looma kala hadhin marka haddaan isdhahdo dembiga iska dhowr ilaa dhowr iyo toban kun oo qof ayaa ka shaqaynaya
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka somalilan siciid cali muuse oo u waramayay wariyahayaga magaalada hargeyso
jaamacu isla wararka doorashooyinka somalilan intaynan ka bixin doorashada somalilan ka dhacaysa maalinta isniinta eefooda inagu soo haysa waxaa la filayaa inay ka qabsoonto ilaayo kun iyo lix boqol iyo laba iyo afartan goobood oo ku kala yaala gobolada somalilan waxaana doorashadani ka howlgelaya in ka badan siddeed iyo toban kun oo isugu jira shaqaalaha guddiga doorashada iyo howlwadeennada goobta codbixinta musharaxiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada ayaa hadda samaynaya ololihii ugu dambeeyey oo ay codbixiyaashu ku kala kasbanayaan uguna soo bandhigayaan barnaamijyadooda siyaasiga waxaana la filayaa in ololaha doorashada beri ay soo xiranto haddaba ku soo dhowaada qayb labaad oo ka mid a warbixinno aan ku eegeynay barnaamijyada ay ku ololeynayaan xisbiyada somalilan waxaana soo diyaariyey wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar oo hadda ku sugan magaalada hargeysa
qodobada ugu waaweyn ee horyaalla murashaxiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada somalilan waxaa ka mid ah waxa ay ka yeelayaan heshiiska somalilan ay la gashay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan dhinaca dekadda berbera iyo weliba saldhigga la siiyey imaaraadka carabta injineer faysal cali waraabe murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga ucid oo la hadlay v o a ayaan weydiiyey waxa uu ka yeelayo heshiiskaas haddii uu kursiga ku guulaysto labada waa laga encourage dowladda lama aamino moogta ninka dadka ku dhiirgelay this is the right decision ee taageeray aanu ahaa kabeiskana waaba ka qayb galay it's only mid aan ka qayb galin oo heshiisiin iyagii qaar kalena waan sameynaa insha allahu tacaala Eh, waanu hirgelinaynaa oo aan meeshaan ka gelinay magaranaysaa wadadan ka gelinay adduunka aaminaadiisii muuse biixi cabdi murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa isagu soo dhoweeyey heshiiskaas oo uu ku tilmaamay mid qaranka faa'iido u ah dee horta anagu waxaanu xukuumadda heshiisa gashay waananu soo dhaweynaynaa waana horumar weyn weli waa mahad qeyra dowladda carbeed ee iyadoon la- somalilan la ictiraafsanayn oo waxooda sukyur ahayn maalgelinta ilaa usoo bandhig gelisay wax weyn weyn bay somalilan u tartay magac bay u tartay siyaasiya ganacsatada kale ku soo dhiiranaysa ammaan bay u tartay waxaanu u baahannahay oonu sii wadana inaanu ho- xoojinno heshiiska oonu sii horumarayno dabcan marka heshiis la galayo dee waa in loo sinaadaan la isku dulmin taana dee waa dhinac waliba wuu la imanayaa gorgortankiisa laakiin kaa waa sii xoojinaynaa kuwa kale dibadda nooga imanayna waa sii xoojinaynaa hase ahaatee waxaa heshiiskaas walaac ka muujiyey murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaan doonaya inaan caddayno wixii horumar ah kama soo horjeedno ee waddanka loo arko inay horumarinayaan Eh, hase yeeshee nidaamkii lagu galay markii hore dekeddu mugdi badan baa ku jiray marka iyo madaarkaba marka waxaanu eegi doonaa in dib loo eego heshiisyadii anugu dee guddoomiyii baarlamaankan ahaayo markii saldhigga la seexayey heshiis lama keenin waraaq af soomaali ku qoran oo habeenkii madbacadda qaranka laga soo daabacay baa la keenay Een, heshiisna xitaa hadduu af soomaali ku qoran yahay oo labada dhinac kala seexdaan heshiis buu u muuqan lahaa cid kala seexatay may caddayn heshiiskii dhabta ahaa ma ahayn marka waxay u baahan tahay in ummadda transparent la noqdo si daahfuran wax loogu sheego heshiiskuna xaq bay u leeyahay shacbiguna arko baarlamaankuna inaan taanu ansixin inuu arko oo ka doodo xaq u leeyahay arrimaha kale ee ugu mudan ee hor ooli doona dowladda cusub ee ka dhalan doonta somalilan waxaa ka mid ah wadahadallada lagula jiro soomaaliya waxaana murashaxiinta ku loolamaya jagada madaxtinimada ee somalilan ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaasi ugu horreyn waa kan muuse biixi cabdi oo ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadalladaas waxaa iga qorshaysan horta wax wal oo dadku ay isku khilaafaan baa wada hadal lagu dhameeyaa baan aaminsana markaa soomaaliya somalilaad waxaan jecelaya inay wada hadal waxooda ku dhamaystaan annagaana wax tirsanayna oo gardarooyin badan tirsanayna markaa had- wada hadallo hore oo jiray madhal may ahayn sida ay u socdeenna waa qaldanayd waxaan anugu ogolahay oonu arkaa in fagaarahan la ballaariyo oo cidna dhexadisa la helo oo waxaan kula hadlayna dee noo kala garqaada qolo walibana wixii ay ku doodataa ila timaado deetan wada hadal waxaygan ku dhamaystirno somaliland iyo soomaaliya waa dad walaala oo wax walba isu ah ma kala maarmaan taladeenu baa diiday inaan mid qura ahano wixii dhacay awgeed dadkuna iyagoo tala kale loo hay walaale wax istari karaan baa badan anagu saasaanu aaminsanna faysal cali waraabe ayaa isagu si qaba anigu waxa weeye qorshe aanu hor horto wax kasta roor banaan baan nahay soomaaliya arrinteeda annagaa la soo wareegina waxaan doonaynaa inaan soomaaliya halkan dadkooda qabaa-ilkooda ku shirino soomaaliya ma heshiinin say isku dileen waxaan jecelnaha inaan halkan ugu sameyno bottom up or approach u sameyno decentralization ha samaysteen ha heshiiyeen markaa iyaga oo soomaaliya administrationkoodii dowladdii soomaaliya lixdankii ku darsana iyagoo sheebkeedii leh iyo annaga oo riritii leh lixdankeygii oo dhisan waan wada hadlaynaa waanu doodinaa anigu waxaan leeyahay war annaga waxa ii aragtaa anigu soomaali inay dan u tahay inagoo parallel two states walaala noqono idigu waxay doonaysa inaan wax isku darsano bal i qanciya anna waan idin qancinayaa markaa tii aan markaan ku qanciyo waan taayana taayana jin no dad iyagu waan ka kaarkacaya kala goynaya daana uma tegi karno markaa inaan soomaali ay meel kastaba qoladeed meesha ilaahay ku barakeeyo oy koraan oon iska dhex helno iigaad dhexdeeda shanta soomaaliya murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya mabda-iyan in la wada hadlo ma diidayn kamana soo horjeedno laakiin waxaan waa in dib loo qiimeeyaa wada hadalladii hore halkay gaadheen wixii sucuubaadka ama biskalesa ka hor yimi Een, weji cusubna lagu bilaabo Ee, ujeeddaduna ay noqoto sidii looga dhalin lahaa natiijo ah in la helo laba dal oo siman oo walaala oo jaara marka laga yimaado dhinaca siyaasadda dad badan ayaa su-aalo iska weydiiya shakhsiyadda murashaxiinta waxaan mid walba hor dhignay dhaliilaha loo soo jeediyo ugu horreynna waa kan muuse biixi cabdi murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye waxaana dad badani ay ku tilmaamaan in uu yahay shakhsi ad adag horta adadayga ma garanayo waxaa looga jeeda horta nin xoog weyn ma yihiin iskana cataana marka adaygaa garan maaye anuu qof aadana soo arka faysal cali waraabe murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga u cid dadka dhaliila ayaa u soo jeediya in uu yahay nin isbedbeddel badan oo aan lahayn meel loogu soo hagaago ama aan lahayn mabda' sugan laakiin isagu sidee u arkaa dhaliilahaas loo soo jeedinayo tawa lagu isbir waxa lagu yiri wali shalay iyo maanta aanu malihi kuwa ka shalay maanta lagu soo saaray hadda qodbada 2003 ga akhridin iyo tayda waa isku mid kulmiya biki dacaleen jiro kulmiya marka issue la yimaado mase ayaan imbish gareeno ee reale dawlad kulmiya gaala sameeyno waxaan imbish marka soo saaray inuu ku soo noqdo diiwaangelinti diiwaangelinti ma ku soo noqday soo isbedeshin ma in wax condition baa helay markaa kulmiya beri waxay ugu dacayeen laakiin sida imanka siinaaya lagu soo saaray si rag badan siyaasadda ku soo saaray bal ordoo tagoo kilib qura oon shalay tan wax leeyahay maanta wax leeyahay soo saara marka nin go-aankiisa ku consistency ma leeyahay two thousand three two thousand nineteen ninety nine haddaad eegto khudbadaheega ma- weli aanma xusbi samayn aan shaariicada laga hadli jiray ilaa maanta consistency ma leeyahay The only person koba aan leh principle in somaliland waa aniga murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa dadka dhaliilaa waxay ku tilmaamaan nin taladiisa ay saameyn ku leeyihiin dadka ka agdhowi isaguse sidee arrintaas u arkaa maalin dhaweydna waa la weydiiyey su-aashaas waa ka jawaabay waxaan is leeyahay ninka madaxda ah ee hogaamiyaahi waa nin u dabacsan shacbigiisa iyo dadka uu xukumo laakiin ka adag shaqadiisa iyo shisheeyahaba marka anugu waxaan qaatay xadiiskii nebiga ahaa uu kula hadlayey oo ku yidhi haddaad tahay mid qalbi adag hareerahaaga ciidama soo fadhiisatee marka waxaan ahay hogaamiye dalkiisa dadkiisa u dabacsan laakiin shaqadiisana ku adag shisheeyahana ku adag marka laga yimaado dhaliilaha loo soo jeedinayo tolow maxay xiiseeyaan saddexda murashax muuse biixi cabdi murashaxa xisbiga kulmiye tolow sidee ay isku yihiin dhinaca kubadda iyo weliba suugaanta heesahana dee dadku waa iska wada dhegeysta anigu berigaan yareer ruwaado badan baa jiro dadka aad baa loo geli jiray inta damba dee markaad weynaato way kaa tegayaan dee fanaantii waqtigiina annaga dhalada ahaa dee waxaa ka mid ahaa raggii beriga aad oran jiray maxamed saleebaan iyo maxamed mooge iyo koloc iyo yani qolaasay ga go'deen qolaan dambe imika xidigaha iyo kuwan dambe marwar baa dee maqlaana qolada qolada horaa xedan ruwaxday Een, inta badan dadku waxay isweydiinayaan muuse biixi marka aanu siyaasadda ku jirin ee ee siyaasadda ka madaxa bannaan waqtiyadiisa gaarka ah muxuu ku lumiyaa ma ciyaaruu daawadaa een, ma sportis baayo wuu ordaa een, bal taa naga jaahirsaa Eh, marka aan firaaqada leeyahay horta dee anigu waxaan ahay beereley tadogtaya marka xoolana waa ku dhaqdaa marka hiwaadaydu waxa weeye inaan beerta iyo xoolaha ka shaqeeyo taan u farxa badan wata maya maya imka daadi ciyaaraa waa dhaaf ma daawado kubadda nii soo tan maaha laakiin waa waqti luusaan u aqaano aad u aqaano yararkaa iga sheekeeya magacaasha xitaa ma kala aqaano faysal cali waraabe tolow ciyaaraha sidee isku yihiin anigu waxaan jeclahay horta bookish baan ahay i want to sleep my tambas of my time ama quraankaan aqriyaa ama waxaan aqriyaa book baan aqriyaa markaan yaraana waxaan ciyaari jiray long tenista ayaan ciyaari jiray hadda long tenista ma haysto ma ciyaaro marka waxaan ku koobanahay inaan eh, wax aqriyo ayaan ku koobanahay alxamdulilah rabbil laakiin kubadaha arsenal iyo waxay sheegta ma kala aqoon Ma kala ma kala aqoon ma daawadaha dhinaca suugaanta maalin adoo meel ka ololeynayo Ah.
raab ciyaar beriga yara baan ahaa good dancer moogta beriga jaamacadda ku jiray Hey.
Eh, xitaa markaan soconaya waxaad moo jiraan dance iyo moogta Hey.
marka marka marba rusaarku igu yara kacaya musiga musigan aad ma jecel ma dhegeysa suugaanto kale ma dhegeysataa may walaa may suugaanta ma aqaan beriga yara baa laigu yiri boqol doollar baa lagu siin yahay bal tix gabay sheeg walaalkii baa gabayaya yuusuf cali waraabi laakiin anigu faamil ahaan haddaan faamilka reerka halkee ka soo jeedna boqolkiiba sa- boqolkiiba sagaashan baa sagaashan baa gabaya moogta cabdigahi waa taqaana caqawdhirtu suldaan iyo xasan kayd iyo waxaasoo gawa dadkayga Muuse Ismaaciil Khaliil iyo dhinacii heesaha.
waa dagaamanaya moogtahay marka anigu bahashaa kuma fiicni in fact cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro murashaxa xisbiga wadani talow isaga laftiisu ma xiiseeyaa ciyaaraha sideese isku yihiin dhinaca suugaanta berigii aan dee koley dhalinyarada ahaa ciyaaro waa ciyaari jiray kubadda iyo xeegadaba laakiin hadda intii waxoogaa siyaasadda aan galay midna ma ciyaaro waa xiiseeyaa laakiin weli waxaan kaloo xiiseeyaa suugaanta inaan dhegeysto inkastaanan aada u qaybin laakiin aada baan xiiseeyaa inaan dhegeysto waan gartay markaa dhinaca ciyaaraha oo kale gaar ahaan kuwan dunida ka socda oo kale marmar markaad meelaha ku aragtay ma daawata kooxaha ma la kala socotaa
waan daawadaa laakiin waktiga iminka intaan siyaasadda ku jiray wuu kooban yahay aan daawadaa waan gartay dhinaca heesahoo kale
heesaa beryaha ma dhegeysto laakiin iminka waqalka hadda ayaa wadan in lagu badan
maxamed faarax xirsi guddoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarinta ee somalilan ayaa qabaa in siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarinta dhaqaaluhu in ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee codbixiyayaashu ay ka dhex eegayaan barnaamijyada xisbiyada tartamaya dowladda maanta jirta ee xilka ka degeysa dee markay qabsatay laba kun iyo tobankii caqabaday la kulantay dowladda maanta iman doontaana caqabaday ka dhexlaysaa oo caqabado badan bay la kulmaysa dhaqaalihii hoos u dhacay inflationkiiyoo sarreeya maaragtay arrimaha maarata regionka kusoo kordhay dagaalada yeman ka socda military baseka berbere laga furayo military baseka baarki maxay ahaday de isaguna xamar ka socda regionkii ood arkayso in in markaa foreign policygu ama siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda cusubi waxay noqonaysaa key ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a qodobada inoo dhimana idaacadda iyada qaybaha ka harsan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sacuudi carabiya iyo iiraan iyo weliba doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii marka horese qodobadii warka ugu xiisaha rona
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inaysan jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan kuuriyada waqooyi oo kala dhexeeya maraykanka iyo shiinaha kadib markii magaalada beijing ay kulan ku yeesheen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha shiinaha shin jinbing tillerson oo madaxweynaha ku heliya safarkiisa shiinaha ayaa maanta kula hadlay wariyaasha beijing kadib kulan labada hogaamiye ay yeesheen waxaana uu looga hadlay kulankaasi arrimaha kuuriyada waqooyi iyo ganacsiga waxa uu sheegay in labada nin ay si saaxiibtinimo ah uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka taagan koonfurta badda shiinaha madaxweynaha maraykanka ayaa talaadadii la kulmay dharbaaxadii siyaasadeed ee ugu kululay tan iyo markii uu xukunka madaxweynenimo ee maraykanka la wareegay kadib markii xisbiga dimuqraadiga ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee virginia iyo new jersey codaynta taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysa oo tusaale u ah khatarta soo food saari karta xisbiga jamhuuriga doorashada sanadka dambe ee ay gelayaan afar boqol iyo soddon iyo shanta xildhibaan ee koongareeska iyo saddex meelood meel ka mid a aqalka sanadka dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in codbixintan xooggan ay u soo baxeen taageerayaashooda ay ka dhalatay carada ay u qabaan hamaamuuska madaxweynenimo ee donald trump sidoo kale waxaa dhacday in xisbiga dimuqraadigu uu helay tiro erge ka badan intii hore ee gobolka virginia uu uga haystay taas oo muujinayso in is-abaabulka dadka fikirka bidixee aaminsani uu aad u sarreeyo gudoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha dibadda bob korkar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in isbuuca soo socda uu qaban doono dhegeysi ku aadan awoodda madaxweyne trump ee ku aadan isticmaalka hubka nukleerka bob waxa uu sheegay in dhegeysigaasi uu qayb ka yahay howsha tijaabada sanadka ee awoodda iyo hanaanka isticmaalka hubka nukleerka ee maraykanka waxa uu sheegay in kongareesku uusan dib u soo celinin arrinkaasi tan iyo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii islamarkaasina uu kala fadhiga wakhtigiisi uu aada u dheeraaday loona baahan yahay in dib loo soo cusboonaysiiyo dood ku aadan cidda lahaanaysa awoodda go-aanka gaarista isticmaalka hubka nukleerka ayaa ka dhex taagnayd kongareeska kadib markii madaxweyne donald trump uu bishii agost uu ku goodiyey in kuuriyada waqooyi ay wajihi doonto dab iyo cara aanay hore dunida u arag haddii ay sii wado horumarinteeda barnaamijka hubka nukleerka dalxiisayaasha maraykanka ee tegaya dalka kuuba ayaa looga baahan yahay inay u socdaalaan iyaga oo koox koox ah waxaa kale oo iyadana shardi ah in ay la socdaan xubno ka tirsan shirkadda dalxiiska ee kooxdaasi isku aadinayso lacagta dalxiiskana ka qaadatay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa siyaasaddiisa ku aadan kuuba uga dhawaaqay haafaanayarey oo ku taalla magaalada miyaami ee dalka maraykanka lixdii juun ee sanadkan balse dowladda maraykanka ayaa sharcigan ku dhaqaynin ciddii xilligaas ka hor goosatay tigidhkii socdaalkooda dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa daabacday magacyada saddex iyo siddeetan ganacsi oo ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin ciidamada xoogga ee kuuba ganacsiyadaas ayaa waxaa ka mid ah hoteelo maqaayado iyo dukaamo dadka maraykanka ee u dalxiis tegaya dalka kuuba ayaa laga doonayaa inaysan ganacsi la samaynin goobahaas magacyadooda la shaaciyey
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a dagaalka afka ah ee u dhexeeya iraan iyo sacuudiga ayaa ka sii daraya iyagoo hawada isu marinaya hadallo kulkul dagaalkan ayaa sii kordhay kadib markii toddobaadkii hore gantaal ka soo dhacay yeman lagu weeraray sacuudiga oo ku dhacay meel u dhow garoonka magaalada riyaad sacuudigu ayaa ku eedeeyey weerarka saxuutiyiinta yemen oo gacan saara leh dalka iraan wariyaha v o a edward iranian ayaa warbixintan khayra ka soo diray waxaase inoo soo koobaysa sahre ciidla nuur
tifiga ay dowladda sacuudigu leedahay ayaa laga sii daayey in xulafada sacuudigu hogaamiye ee ka dagaalamaya dalka yeman loogu baaqayo weerar cusub oo dagaal ah kadib dareenkii ka dhashay gantaalkii nooca balastikada ahaa ee ku dhacay meelaan ka fogeyn garoonka caalamiga ah ee magaalada riyaad ee diyaaradaha milatariga sacuudigu waxay sheegeen inay iyagu soo rideen gantaalkaasi oo lala beegsanayay eerboodka magaalada riyaad
طلوع إيران في تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ عدوان عسكري ومباشر تلفishanka ayaa laga sii daayey warbixino sheegaya in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan oo sheegay inay iiraan ka dambaysay gantaalka ridada dheer ee laga soo riday dhinaca dalka yeman si joogto ahna ay u hubeeyaan xuutiyiinta islamarkaana uu ku tilmaamay daandaansi xukuumadda riyaad loola dan lahaa afhayeen u hadlay milatariga yeman oo taabacsan madaxweynaha sacuudigu ilaaliya ee dalka yeman cabdirabo mansuur alhaadi oo lagu magacaabo kornel daher xaamed ayaa warbaahinta sacuudiga u sheegay inuu rumaysan yahay in dowladda sacuudigu ay xaq u leedahay inay jawaab ka bixiso weerarka gantaalka ah ee lala soo beegsaday dalkooda وكان رد الفعل أنهم يستخدمون هذا الصاروخ طبعا الصاروخ هذا هو يعتبر تطور خطير لما تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع في الاعتداء على الأراضي السعودية wuxuu yidhi weerarka loo adeegsaday gantaalka ridada dheer ee lagu jiheeyey caasimadda sacuudigu waxa uu muujinayaa khatar aad u weyn dowladda sacuudigana waxay xaq u leedahay inay ka jawaabto sida uu dhigayo qodobka koob iyo kontonaad ee axdiga qaramada midoobay oo ogol in dal kasta uu xaq u leeyahay inuu difaaco qarannimadiisa madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani oo arbacadii jawaab ka celiyey dhaleecayn uga timid qaar ka mida hogaamiyeyaasha caalamka ayaa sheegay in arrintani ahayd falcelin ka jawaabaysa waxa uu ugu yeedhay gardarrada uu sacuudigu ka wado dalka yeman afhayeenka milatariga sacuudiga kornel turki bin saalix maaliki ayaa gantaalka sacuudiga lagu soo riday ku tilmaamay inuu ahaa sacuudiga oo lasoo weeraray هذا التصعيد الخطير من الجماعة الحوثية المسلحة لم نكن نصل إلى هذا التصعيد لو لم يكن هناك داعم من إحدى دول الإقليم وهي النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بالصواريخ البالستية wuxuu yidhi khatarta sii kordhaysa xuutiyiintu may suurto gasheen haddaanay taageero ka helaynin waddamo gobolka ku yaala sida iiraan oo iyagu mar kasta la garab taagana taageero gaar ahaan hubka ah ay ka midka yihiin gantaalada balastigada dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in adeegsiga gantaalaha ridada dheer ee balastikada ahi ay sii hurin karaan dabka islamarkaana ay uga sii darayaan khilaafka ka dhex taagan sacuudiga iyo iiraan
saare ciidla nuur ayay taasi ahayd oo inoo koobaysay warbixinta wariyaha v o a edward iranian oo ka soo diray magaalada qaahira halka aad ka dhagaysanayseen waa v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaaad nagala socotaanna waa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabnayd waxaa inoola diyaara axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxa howlgalka ee ciidanka midowda afrika faransiisco madera ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in qaybtii ugu horreysay oo kun askariya ay ka baxayaan waddanka soomaaliya kow iyo soddonka diseembar ee sanadkan haddaba howlgalka midowda afrika ee soomaaliya maxaa u qabsoomay muddadii ay joogeen maxaase dib u dhaca xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee hakabas fadhigeeduna u yahay magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey ugaas cali xaashi ugaas amisom waxay sheegeen in koob iyo soddonka diseembar ee sanadkan ay qaybtii ugu horreysay oo kun askariya ay waddanka ka bixi doonaan muddana waddanka way joogeen maxaa u qabsoomay maxaa si dib u dhaca ciidanka amisom ee ku sugnaa waddanka muddada intaa la eg bismi illaahi raxmaani raxiim waa mahadsantaha xoolaad waxaan salaamayaa dhaasatan bahda idaacadda v o eda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda alsalaam colaad ciidamada ka socda midowda africa ee loo yaqaano amisom tobankii sano oo ay joogeen wax baaba-ay iyo waay waxay dileen iyo waxay qaribeen iyo maaragtay dhaqan xumo iyo dhibaato inay dalka oon kusii kordhinayeen maahane wax faa-iida oy dalkan u keeneen ama laga faa-iiday ama waxqabada haba yaraatee ma jiraan waxay geysteen gaboodfalyay geysteen waxay waxay geysteen dhibaatooyin badan waxay waxaa ka mida dad inay naftoodii waayaan inay gaadiidka si ulakaca iyo dadka wata u dardaraan ilaa waxay wataan gaadiidkii waaweynaa oo sida taangiyadii iyo beebayaashii wataan iyagoo guryihii si gardarra ah u baabi'inaya oo u maraya oo dhulka dhigaya guryihii oo gaadiidkii iyo dal iyo dadkii wataba baabi'inaya ha yeeshe cid wax ka qaban karta aanay jirin waayahay waa kugu soo laabanaya cabdiraxmaan qaasim isla su-aashaas
haddaan si fiican u fiiriyo amison waxa ay dalka isoo gashay labada kun iyo toban iyo tobada bishii febraayo labaatankeeda muddo toban ayay dhammaysatay joogitaankeeda arrintaani oo arrimaha oo amison ama nabad qolayaha nabad alaalinta ee ka tirsan united nationka ama midooda africa nidaamyo caadi u jira waaye wadamo tiro badan ayuu hadda ay joogaan marka soomaaliya waxaa keentay maadaama amison oo unisomkoodii jiri jirtay amison ay haddeen tan ahaan lasoo jeediyey soomaalida khilaafaadkeeda waa batay markii xukuumadda baydhabo ay joogtay oo cabdilaahi yuusuf oo wax dhaqaaji waayey wuxuu soo watay etoobiya etoobiya marka uu soo watay oo labaatan iyo shan kun iyo wax ka badan ah waxay sameeyeen inay dileen soomaali tiro badan waxay kale ay ku guuleysteen inay gaarsiiyaan oo madaxtooyada qaranka soomaaliyeed inay gaarsiiyaan dowladdii marka waxyaalaha muhiimka ah waxaa waaye mar walba ciidan uu soo galo kadib ciidanka howlgalkii midowda africa kadib howlgalkii midowda africa yimid laana sanad ka hor intaysan bixin oo sheekh shariifna soo doortay labada kun iyo sagaalkii intaasoo dhan hooshi waa socotay laana markay bixitaankay ku dhawaaqeen kabacdi amison hore laga ansixiyey sanad ka hor mayna waxaa soo gaaray tiro yaraa soo gaartay ilaa shan boqol dhan waxayna koodii ku yimaadeen afar kun oo ugandees ah iyo kun oo burundees ah kadib waxay gaareen ilaa labaatan ilaa shan dowladood ayaa kusoo darsantay oo kamid kamid tahay jabuuti ay kamid tahay etoobiya ay kamid tahay kenya iyo siraleone tiro badan oo qaarkooda baxeen waxaan dhihi karnaa marka guusha ay gaareen waxaa kamid ah bes on inay xoog saareen in magaalooyinka ay qabtaan ilaa hadda gacanta ku hayaan kadibna xoog ay saareen in madaxtooyadii aan lagu diririn qabaali ahaan soomaalida isdagaalin dirir ka dhexdhicin leanna qof walba qabiil markuu soo diyaar garoobo inuu dowladnimada dumiye rabo waxaa ka hortagayay dabaabaadkii ugandeeskii leanna waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed inay aada u fikiraan leanna ajnabiga waa kaa bixi karaa laakiin maxaa faa-ida ka heshay maxaa khasaare ka heshay laanna faa-iidooyinka oo dowliga ama dowladnimada leanna waxaan system waa sharciye waaye sharciye la maraayo ama mucaarad ahow ama muxaafid ahow sharciyahaas dhibka i keenayan hadhowti dhibaato weyn ay keenayaan sharciyahaas marka waa inaan raacnaa faa-iidooyinka i keenayan marka walba aan badinaa lianna wadanki wuxuu u baahan yahay horkac marka waxaan leedahay ciidanka howlgalka midowda africa wax weynay qabteen oo soomaalida dhinaca dowladnimada ha ahaato magaalooyin muhiima ha noqoto ilaalinta goobaha muhiimka ha noqoto wadanka marka wax weyn ay qabteen aalada intii joogeen wallahi wax weyn bay qabteen anaga shicib ahaan dadka siyaasadda aan ku jirin waxay dareemayaan raaxo yar maxaa dhacay meeshaan qabiil baa ka jir jiray markii lix bilood la joogaba qabiil baa kici jiray si uu howl u qabsado ama xiriir u leesho dad kale dagaal u samey jiray dagaaladii intaasoo shicibaa ku dhimi jiray intaas waa naga yaraadeen waxyaalo kale way jiraan dhinacaas ma diidanin laakiin dhinacii qabiil yani gruub walba inay ka shaqeeyaan la rabaa in mujtamaca marka dhinaca qabaailkawixii waa lagu waa sii gudbadaa yaraadeen waayahay ugaas een, sida uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan een, waxqabad muuqda ayay qabteen uu leeyahay ciidankan meelo muhiima lagu joogaan Een, marka kuuma muuqato miya adiga arrimahaas oo dhan
aniga horta iima muuqato cabdiraxmaan walaalkay waa mahadsan yahay meeshuu ka hadlayo dhanba iima muuqato Een, soomaaliya horta wax dirirsani ma jiraan wax soomaali ahoo dirirsani ma jiraan dagaalkii dowladdii maxamed siyaad barre wixii markii la ridayo wixii ka dambeeyey dee dal fawda ka dhacday waa la arki jiray waa waa la laakiin qabaailaa loo dagaalamay Soomaaliya. Dhibaataa jirtay laakiin qabaail qabaail qabaail qabaailaa jiray iyo dhibaataa jirtay iyo la isku soo duulaaye iyo nothing taasi meeshay ka baxday amisom toban sano ayay joogtaa dalka aan kala saarna marka hadda m- markii la yidhaahdo dowladda jabuuti oo kale maahan amisom hiil walaalay la baxeen waa dad soomaaliyeed hiil walaalaa la yidhaahdaa Ami- aan kala Laakiin saarna- howlgalkii midowga aan- Afrika aan- kamid yahay.
ha ka mid ahaada magaca ma- sharci ahaan ha ka mid ahaadeen laakiin amisom dadka ayagu isi siiyey ama sharcigaas ku shaqeeyahay waa uganda burundi sierra leone een, iyo iyo kuwa kaloo la halmaala weliba waxaan odhan lahaa meeshii kunka bixi lahaa dhammaantood dhibaatay nagu hayaane waan soo Hal maxal waa dhaweyn leedahay.
waan soo dhaweynaynaa ilaa iyo saacad gudaheed askariga ugu dambeeyahay inuu ka baxo ummadda soomaaliyeed way soo dhaweysay inay kaba bixi lahayd ba amisom haddii meesha nimanka laga Waayo.
magac baxay laga saaro meesha waayahay Een, cabdiraxmaan ee, markaad fiirisid een, ugaaska hadaladiisa een, iyo sida hadda uu leeyahay guud ahaan inay wada baxaanaba jeclaalahay uu leeyahay marka maxaa maxaa isleedahay bu- een, ii sheeg een, oo qorshaa oo bedeli kara amison Een, waxaan dhihi karnaa een, yani in hal mar wixii dhan la qaribo xooga waa laga yaroon yahay aniga waxaa sii lii ah in xuduudaha ay tagaan magaalada ay ka baxaan Si xuduudaha tartiib si tartiib.
degdeg tartiib ugu baxaan Oo.
magaalada xuduudeeda ay tagaan ay ka dhex baxaan caasimadda ay noogu baxaan Een, ay tagaan xuduudaha laana ay muujiyaan Oo ciidankii caasimadda- bedeli lahaa in la sii diyaariyo.
ciidanka bedeli lahaa la sii diyaariyo xuduudaha inay gaaraan laana caasimadeen waa caasimada si loo dhiso Een, soomaalidana waxaan dhihi lahay لأن يعني أنت ده يعني وحبا سمي سكرة أنا سأدن سميكن اللي أوجهي oo hadda qodobadii yaal oo ay kamid tahay four bonjofka adi aa soo dooratay oo dhaqmeed kamid yahay ee soomaali hadda la fajacsan tahay wax la sameeyey xataa gaali muslim ma sameeyo waxa aan sameynay gaali muslim ma sameeyo ninka ugaadheeska hadda aan haysano xataa hadduu yimaado xataa asaa noola yaabanbo lianna nin ninkiisa dhahay midna waa four midna waa five lianna ma u baahna miyaa in nabadiisa la sugo oo amnigiisa la sugo oo securitygiisa sugo ma baahna miyaa annaga dhexdeena maa la isku deynaa oo hal isdilaa la isdhahayaa lianna xataa nolol xataa ma jirayso haddii ciidamada ay baxaan waan oo ognahay oo- oo waxaa leedahay maaragtay een, hadda waxa uu shee- een, ugaaska uu ka dhawaajiyoy oo dad fara badan oo tobankun ku dhawo ayuu tilmaamaya waxaas ma wax jirta ka- waxaas wax ka jira male haddii ciidamada xataa ay baxaan inta oo oo hadda magaalada ku nool in la sii dilaa laga yaabaabo ay laayaan dhaxdeen dhaxdeen aan Een, waa nasiib daro cilmi baaristii Waa- waa lagu waa jiraa nas- waa nasiib daro dadkii een, cilmi baarista ku jiray inay leeyihiin qofna nagama dilin qofna nagama dhaawacmin waxaan maqli may jiray laakiin tobanka een, toban kun in ka badan ayay dileen laakiin baarisay sameeyeen ayay toban kun in ka badan ayay dileen haddaysan baarin oysan xaqiiqda hayn Mm.
xaqiiqda annaga hayna xaqiiqa ma wey ma wey.
xaqiiqda xaqiiqda annaga documentiyaan haynaa Hey.
maahan qofku inuu markaad media joogto inaad iska hadasha maahan Mm.
in ka badan toban kun ayay dileen in ka badan toban kun oo gurina dhulkay dhigeen in ka badan intaasoo hantiyana way khasaariyeen oo way baabi'iyo lacagtay mariyeen ma waysan xuquuq lahayn dalka iyo dadka aad leedahay cilmi baarisan u jooga cabdiraxmaan intaas markaan ka gudubno soomaaliya meel kastoo joogto waxay maanta soo dhaweyneysaa inay iskaga baxaan dalka soomaaliya nimanka la yidhaahdo amisom inay iskaga baxaan soomaaliya way soo dhaweyneysaa wayna soo dhaweyn doontaa waxaana u malaynayaa adinka een, waxaad la dhex mari doontaan een, microfonka soomaalidu aad iyo aad percentagekiiba een, sagaashan iyo sagaal ayay soo dhaweyn doontaa waayo Een, cabdiraxmaan ugu dambeyntii een, howlgalkan midowda afrika een, muddo ayuu ka shaqeynaya soomaaliya een, faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa markaad fiiriso aada isbarbar dhigtid yaa marka isleedahay wa- oo dhinaca maaragtay ama faa'iida ama khasaara way u badnaayeen
ciidamada hadda muxuu ahaay ee, ajnabiga ee waddanka ku sugan lianna maadaama ay u garteen raggii oo waddanka ahaayey oo sharciyadeeda yaqaanay oo qaarkood casaa rag cas kasoo shaqeeyey militariga qaranka soomaaliya kasoo shaqeeyey cabdillahi soo weynaay haddii qalad galeen qaladkaas iyagaa loo saarnaya annaga dhinaceena ma aha laakiin annaga waxaan qiyaasaynaa raggaas oo liidarka ahay waxay soo ogaadeen ayaa suurtagal ah lianna ciidamadii way joogayaan wayna shaqaynayaan inta dowlada laga dhisaayo lianna hadda waxaa soo socda qodobo kale ah haddii ciidankan uu ciidanka horta inuu baxo waa adag tahay lianna hadda waxay go-aansadeen ilaa oo dowladnimo soomaaliya ka dhalato maka baxeenay dheheen qodobka ugu dambeeyey oo afyaanka u dhahay lianna adduunka lagama ogolo falqado badan iyo buuq tiro badan haddii dhexdeena liskee Waa sii un ciidan daayo mis leh.
ha haddii ciidan dhexdeena liskee sii daayo waan ognahay in qabyaaladii iyo hoolaheen inaan ku laabanayno lianna waxaad arkaysaa min nin hal sano ilaa soddon sano oo oo ficiltan qabiil haayo yani suuq noolaadan waa adkaanay arrintaas lianna wax waxna waa wax la arko waxna waa sheeko nabadoonadeen odayaasheenna waa iska waa iska waa hayakac waay way jecel yihiin wax walbo kadibna iyagaa qaso hoosha Ay.
kadibna iyagaa walaaq lianna four point five inaa iyagaa noo keenay qabyaalada xataa wasaaradihi la fadhiisay laayahay marka shaqadoodii yaa meesha ka baxday wasaaradda wasaaradda waxaa fadhiya hal nin oo qabiil ah wasiir ah wasiirkaas wuxuu keensanayaa shan boqol oo ninkiis ah inta kalena banaanka uu tuuraya qabiil uu ku magacaabaya dulmi halkaas la gaaraan gaarnay marka waxaan nahanay waxaan nahanay dad waxaan nahanay dad waxaan nahanay oo fooda ah haddii saanku sii socotane wadanka dhan baa qatar ku jiraba waayahay aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee hakabas labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij cinkana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo axmed xasan colaad ayaad dhegaysanayseen halkaaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka weydii dhakhtarka ibraahim xasan daandurey ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka ah waxaa marti ugu ah dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo xanuunnada haweenka dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaybtana waxaynu ku eegaynaa xanuunnada baabasiirka iyo sheelada waxyaabaha keena iyo siyaabaha loo daaweyn karo waxaana dhakhtarka su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo la soo xidhiidhay barnaamijka waxaa la yidhaha maxamed muumin cadow waxaan ku noolahay degmada maxaaseed waxaan ku weydiin rabaa qofka baabasiirku ku dhaco sidaa lagu ogaadaa ama uu ku ogaa karaa inuu baabasiir qabay in kale
yani cudurka bawaasiirka waxa waaye qofka calaamado ayuu dareemi karaa ayaa jiro oo uu isku ogaan kara inuu qabo cudurka bawaasiirka laakiin waxaa muhiima qofka marka hore inuu kala yaqaano perceptioniska ama aragtiyadaha dadka ay ka kala haystaan oo knowledge ahaan ama aqoon ahaan ah Ee, cudurkaas bawaasiirka la yidhaahdo calaamada lagu ogaan karo waxaa ka mid ah inuu qofki dareemo cuncun oo yani dabada hareeraheeda uu ka dareemo inuu dareemo xanuun khaasatan markuu saxarada ka yimaado kadib qofka inuu dareemo maalan ee, markii uu fadhiistoo kale in dabada fadhigaas uu ku dareemo bareeshar ama cadaadis xanuun xaggeeda uu ka dareemo wuxuu kaloo qofka dareemi karaa dhicaan ka yimaado dabada ayuu dareemi karaa khaasatan waa markaas marka uu jiro dilaac dabada xaggeeda ah yani uusan bawaasiirka kuuska keliya uusan ahayn waxaa kaleeto calaamadihiisa qofka uu dareemi kara ka mid ah inuu taabto waxyaabo soo taagan oo muruq ahaan xinjir ah ama yani xiran kuwaasoo saddex nooc u kala bixi kara mid wuxuu noqon karaa xanuun la-aan oo wax iska soo taagan ayuu noqon karaa maqaar ah oo afka qalaad loo yaqaano skin tag ama maqaar soo taagan marka qaar wuxuu noqon karaa hemroidal bawasiir oo ah yani colotin leh ama xinjir leh kaasoo painful ama aad xanuun uu qofka u dareemo marka uu taabanayo iyo marka kale oo saxarada imaanayso xataa uu sometimes mararka qaar uusan u adkeysan karin xanuunkaas mararka qaar wuxuu noqdaa mid internal oo gudaha oo aan afkaba ahayn qofka haddii kor laga fiiriyo lagama dareemo bawaasiirka laakiin keliya wuxuu qofkaas dareemaa xilliga saxarada ay soo marto oo kale waxaana aas-aas u ah cudurkaas qofka inuu dareemo keeno saxarada oo adkaata yani laakiin fikirka ama fikradda ka dambeysa oo dhahaysa waxaa keeno ee, bawaasiirka een, basbeeska iyo wixii la mid ah ama hot spice foodiska waa qalad ma jiro fikirkaas maaha mid sax ah
magacayga waa kamaal cabdulla fiido waxaan ku noolahay degmada maxas Een, doctoorka waxaan weydiin lahay cudurkan oo sheelada oo qooraha dadka waxyaala ka gaarto dhiiga dhacaanka wax ka imaado waxay ku imaadaan iyo wixii lagu fahmi karo su-aasha uu walaalka i weydiiyey waa su-aal aada muhiim ugu ah deegaanka weliba hadda aan joogno degmada qaar bukaanada ka midna waan aragnay oo cudurka qaba waa cudurkaas wuxuu yahay wax kale ma ahan waxaa keeno nafaqadarrida marka ugu horeyso qofka haddii uu yahay qof caato ah waxaa jiro murqaha caloosha inay leeyihiin kanaal ama meel duleel ah oo ku hoobata xiniyaha ragga mostly common ku ah weliba sheelada ragga ayay ku dhacdaa waxaana keeno kanaalkaas ama wadadaas furan waxaa kasoo daata biyihii ku jira caloosha oo ka mid ahaa interabdominal fluidkii waxaana kasoo saara laba mid yani in bressure ama cadaadis qofka uu calooshii saaro calooshaas bressurkiisi saara darteed uu kanaalka intu la furmo biyihii kasoo degaan u degaan xaniyaha kadibna normal hadhowta haddii xaniyaha la fiiriyo kalarkooda qofka inuu qaba xataa waxyaabuu ku ogaan karaa jiro waxaa ka mid ah inuu inta qol mugdi galo toosh daaro xiniinta ku daaro wuxuu arkaa kalarkii oo kasoo gudbaya xiniinta una soo gudbaya banaanka oo kalar gaduudan oo dareemaa wuxuu ogaana waxaa ku jira inay xinintaas yihiin biyo biyahaasna waxay ka imaadeen interabdominalka yani waa caloosha gudaheeda waxaana soo saara waa breshur waxaa kaloo soo saara murqihii caloosha oo dabca qofka hadduu qof culays badan qaaday ah oo afar labaatan saac ama shaqada uu qabta ay tahay mid uu adeegsanayo isheeg falsafer manuver hab qaab la dhahaa jiro oo qofka maanta dhan xidiisaa badan waxaas waxay keenaysaa in kanaalkii uu dabco oo xiniyaha kanaalkaas waxaa kasoo dego xiniyaha shahwada meeshii kasoo qaadaysay ee usoo waday afka hore ee binis waxay keentay marka in meeshaas dabcdo biyihiina ay saas xiniyaha ku galaan waa marka waxyaabaha keena ayay ka mid tahay xalna waa ay leeyihiin xalkooda ugu muhiimsan waa surgical in qaliin lagu sameeyo ma ahan in sariinga lagu jijiido haddii mar sariinga lagu jiido waxay keenaysaa xiniyaha maqaarkooda ama afka qalaad murqaha ama xiniyaha daboolo oo la yidhahdo tunika inay adkaadaan adkaantaasna ay sababtaa dhowta in qaliinkooda adkaadaan laakiin waa surgical operation ayaa lagu sameeya waana wax sahlan oo la daaweyn karo doctor waxaan arkaa aniga qof dhiiggi la gelshay oo intawan loo qalay dhiiggii xaniyaha loo gelshay oo daawo looga raadinayo marka maxay hadda oo daawo uu ka dheefi karaa wax badanoo dhaqan ahaa jiro oo dadka ay yani ku daaweystaan waxaa aad hadda ugu mida deegaanka aan kula kulannay dabka oo kalea ka mida yani idahaas oo kalea ka mida baruurta oo kalea ka mida dadka inay cabaan isticmaalaan dufunta faraha badan la siiyo laakiin waxaas wax iska traditional dhaqana waayo laakiin ma jiraan wax xal oo sax aan noqon karaan ma ahan xiniinta waxay u baahan tahay in operation la sameeyo xiniinta kuuskeeda maahan waxa la taabanaya waa maqaarkeedii waa la dilaacinaa waa laga soo bixinaa biyihii qofkina dib ayaa loogu tolayaa maqaarkii xiniintiina waa la giidinaa si aysan mar dambe ugu soo noqonin biyaha waana ka hortaga ugu fiican ee loo sameyn karo sometimes xiniinta biyo keliya ma wax lagu arki karaa waxaa lagu arki karaa dhiig xiniinta dhexdeeda laakiin waa markaas markay toroomo gaarto ama jug ay gaarto juga culusaa gaari karto caloosha xitaa inta gaarto meeshii biyo kasoo degi laha waxaa kasoo degaya dhiig waxyaabahaasna waa la arkaa laakiin waxaa daliil u ah in toroomo jirto ama jug ay jirto keliya laguma arka dhiigsi kale intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan qaleenka iyo xanuunnada haweenka annagoo qaybo kalena idin maqashin doono toddobaadyada soo socda hadduu eebbe yidhaahdo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaad dhegaysanayseen ibraahim xasan daandure ayaana soo jeedinayay halkaaad ka dhegaysanayseen waa v o a gunaanidka idaacadda ayaanu soo gaarnay idaacaddeenii galabta intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa oo anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac oo idinkaga tegaya tan iyo fiidka nabadgelyo